Kaawada laga soo guro dhagxaanta lagu dhiso guryaha ee ku taal duleedka magaalada Kismaayo ayaa ah mid khatarteedu ay badan tahay waxaana dhowr jeer oo ay soo duntay ka dhashay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac haddaba maamulka degmada Kismaayo ayaa ka digay halista ka jirta goobtani oo ah meel ay maalin kasta u shaqo tagaan dad muruq maalato ah gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajilic ayaa dadka u shaqo taga meelaha dhagxaanta laga soo jebiyo gaar ahaan kaawada ma dhammaato uga digay halistaa ka dhalan karta haddii ay soo dumaan boholaha waaweyn ee halkaasi ku yaala waxauna sidoo kale dadka dhagxaanta ka shaqaysta uu u dardaarmay in ay taxadar muujiyaan inta laga helayo qalab fududaynaya in meelaha khatartu ka imaan karto lagu dumiyo laga jebiyo dhagaxa magaalada lagu dhiso khatarta ka muuqata waxay halisu tahay inay si dhaqsaa u dunto waxaan rajaynaynaa dadka hadeer meeshaa ka shaqaysta intaas waa caro boor weeye oo kuul aada u fara badan waayo marka ma oran daro hadeer ka taga oo dadku nolol bay ka raadinayaan laakiin waxaan kula talinaynaa in laga taxadaro oo taxadar la sameeyo waa ujeedaan meelaha soo dumaya waa garan kartaa meelaha khatartu ka jirto hoos baa laga cunay hoos baa laga cunay meeshii korona waxba lagama qaban annaga hadda ma hayno qalabkii loo isticmaali jiray in lagu dumiyo oo waayadii hore dowladda soomaaliya jirtay waxaa la samayn jiray waxbaa lagu qaraxyaa lagu samayn jiray waa uulkaa la dhigi jiray waa loo fududeyn jiray dadka wax khataray kama jiri jirin laakiin hadda khatar baa ka jirta ma hayno annagu hadda wixii lagu dumin lahaa meelaha oo iska nasiib hadda dadka iyadaa u soo dunta markay soo dunto baa dadku iska fagtaan marka laakiin waa soo duntay iyadaa laga maqay iyadoo shaqo lagaga jiro dadkii iyo baabuurta ku jirta waa ku dunta waxaan rabnaa marka inaanan dadkan iraahno war ka taxadara naftiina adigoo hugu raadinaya inaad haddana naftaada khatar gelisid waa waa dhibaato waxaa roon inaad nooshahay oo ilmahaaga sida alla wax kuu siiyaba aad si kala doondoonteynayna waxaan ka qaban karro haddii aan laydno cid kastaan la kaashanna waan waa waa waan dadaalaynaa inaan wax ka qaban duruufaha shaqola'aaneed ee magaalada ka jira ayaa sabab u ah in dadka qaar ay u shaqo tagaan meelo ay halistoodu badan tahay iyagoo u bareeraya